deeqdan waxbarasho ayaa ah mid ay gudbistaan kumanaan arday oo kasoo jeeda siddeed iyo afartan dal oo ku yaala afrikada ka hooseeya saxaraha waxaase ku guulaysta tiro aad u yar maxamed xasan ayaa ah soomaaliga keliya ee ka mid ahaa soddon arday oo ka kala yimid soddon dal oo afrika ku yaala kuwaasoo dhowaan ku guulaystay deeqda waxbarasho waxay dhammaantood ay bartaan takhasusyo la xidhiira maamulka iyo maaraynta maxamed ayaa heerka koowaad ee jaamacadda ka sameeyey jaamacadda bariga afrika ee boosaaso hadda waxa uu darajada labaad ee jaamacadda ka samaynayaa jaamacadda rayerson ee magaaladan toronto ugu horreyn waxaan weydiiyey qaabka uu ku helay deeqda waxbarasho waa barnaamij dowladda canada ay dhowaan bilowday oo waxbarasho wadamada sabsahara africa loogu talagalay marka waxaa la dhahaa hogaamiyaasha berito africa marka waa barnaamij ilaa shan sano soconaya jaamacadaha wadanka canada ayaa wax laga baranayaa ilaa master level weye wadamada waxay isugu jiraan wadamada galbeedka africa sida nigeria senegal iyo ghana ay kamid yihiin koonfurta africa waxaa kaga jira wadamada south africa malawi zimbabwe iyo sidoo kale tanzania kenya soomaaliya iyo ethiopia iyo wadamo badan oo kale marka marka laga reebo wadamada carabta waqooyi marka laga reebo barnaamijkan waa lasoo xayeysiiyaa websaydyada ayaa lagu soo xayeysiiyaa shuruuduhu leeyahay marka waa la codsadaa processkii nidaamkii wax loo maray scholarshibyada kalaa loo maraa mostly waxa ay aad u tixgeliyaan qofku inuu hay-adaha dowladda kasoo shaqeeyo ama u shaqeeyo markaas educational background adagna leeyahay dabcan iyo luuqadda iyo inuu markaasi ku fiican yahay marka brocesskaasaa loo maraa adigu dhowr kun oo qof baa tartan u gasha saasa marka isreeree baa la maraa kadib waddan kasta waxay ugu talagaleen hal qof marka wadamada soddon qof ayaanu ahayn waddan kastana hal qof baa laga qaadanaya marka nidaam noocaasa lagu soo xulay maxamed waxa uu tilmaamay in inta ay ku guda jiraan waxbarashadoodu ay ka qayb galaan barnaamijyo ku saabsan maamul wanaagga iyo sida hay-adaha dowladdan canada ay u shaqeeyaan si ay u helaan khibrad ku filan barnaamijkan waxaa wada ka wada qayb qaata global virus canada wasaaradda arrimaha dibadda iyo machad la dhaho ibac oo u qaabilsan maamul wanaagga waddanka canada iyo master card iyo institutiono badan baa waxay ka yihiin familey marka jaamacadda research iyo ay bixiyaan ayaanu ka shaqaynaa sidoo kale waxaanu qayb ka qaadanaa doodaha dowladda xafiisyada dowladda ka dhacaya hadda kii u dhameeyey budgetkii ontario la ansixinayay ayaanu qayb ka ahayn consultation public consultation la sameynayay marka barnaamijya noocaas initiative ah oo dowladda iyo jaamacadda iyo institutionada dowladda dowliga ah ay ka qayb qaadanaya ayaan involver ku nahay waxaa jira arday kale oo soomaali ah oo ku guulaystay deeq waxbarasho oo ay bixisay dowladdan canada kuwaasoo inta badan laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee kenya xuseen nuur xaaji v o a toronto